بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني كتاب التوحيد عشر كاني وعشر كصدن يا أفر وحين كل شرحينا إن شاء الله تبارك وتعالى qeybtii labaad baabka shanaad oo sheikhu u baabeeyey tafsiiru tawxiid wa shahaadati an laa ilaaha ila allah afar aayadood buu ku keenay shiikhu iyo xadiid labadii aayadoodoo hore baynu soo sharaxnay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila iyo aayaddii kale oo waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'u mima tacbuduun aayadda saddexaad oo shiikhu daliishaday iyo aayadda afraad baynu ku sharaxaynaa aayadda saddexaad waa qowluhu tacaalaa ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waa fii suurati towba allah waxa uu yidhi ittakhaduu ee waxaa laga hadlayey ahlu kitaabkii alyahuudu waannasaara ayaa laga hadlayay ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum al axbaar waa jamcu xabrin ama xibrin waa culamaau lyahuud ayaa la yidhahdaa al axbaar waa culummadoodii cilmiga lahaa marka intii dhuntay oo culamaau suu noqotay oo diintii ka leexatay ayaa dadkii kharibay wa laakiin asalkeeda xabrigu waa caalimka wey waa ninka caalimkaa oo la raaco imaamka ayaa leedadaa xabri marka ittakhaduu axbaarahum ay axbaaru lyahuud waa culamaau lyahuud wa ruhbaanahum ruhbaantana waxaa la yidhaahdaa waa cubaadu nasaara ruhbaantu waxa weeye waa dadkii nasaarada ahaa oo jahliga ilaahay ku caabudayey ruhbaan baa la yidhaahdaa warahbaaniyatan ibtadacuuha buu yidhi allah marka ruhbaantu waa cubaadu nasaara jahli bay ilaahay ku caabudayeen jahli bay dadka u fadwoonayeen waxa waxa nasaara ku dhuntay weeye ha waatuu yidhi allah ghayr almaqduubi calayhim wala daaliin xadiid baa fasiray uu nabigu ku fasiray waxa weeye almaqduubi calayhim waa alyahuud liannahu sababtu maxay tahay cilmi bay yeesheen towraad baa loo soo dejiyey cilmi bay lahaayeen adduunyay ku bedesheen inta kitaabkii ilaahay fa nabaduuha wara'a duhuurihim ayay markaa waxay ku bedesheen adduunyo dhaldhalaalkeed waladaaliinna waxa weye ilahay waa u carooday markaa waayo cilmi iyagoo leba ilaahay caasiyeen waladaaliinna waa annasaara liannahum cabadu llaha calaa jahlin jahli bay ilaahay ku caabudeen ha waatay markaa salafu saalix laga wariyey sufyaan thawri iyo waxa weeye qofka fi sahaada man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahu min alyahuud macnaha culammada muslimiinta kuwa xumaada oo culamaa u suu noqda waxay shabahayaan alyahuud culammadii yahuudday shabahayaan leanna iyagoo cilmilay kharaabeen qofkii laakiin waman fasada min cubaadina fa fiihi shabahu min anasaara ruhbaantaasay nasaaradii ayay shabahayaan kuwa suufiyada iyo duurka inta gala jahliga ilaahay ku caabuda marka allah waxau yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah arbaab waa jamcu rabbin ilaahiyay ka yeesheen min duuni illaahi alla ka sokeeya ayay ka yeesheen arbaaba min duuni illah ayay walmasiixa bna maryama nabiyullaahi masiixna rabbi bay ka dhigteenoo waa caabudeen walmasiixa bna maryama wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida lamana amrinoo ilaahay ma amrin inay allah keligii caabudaan baa la amray wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida laa ilaaha illaa hu subxaanahu camaa yushrikuun waa fii suurati towba aayaddan waxaa fasiray nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha loo jeedo oo rabbiga ay uga dhigteen macnaha loo jeeda nabigaa fasiray calayhi salatu salaam xadiidka imaamu axmed iyo imaamu tirmidi iyo wariyeen waxaa sanahu imaamu tirmidiy wakadalika asheikhu albani raximah allahu tacaala uu xasan kaga dhigay fi sunani tirmidi tirmidi saddex kun iyo sagaashan iyo shan ayaa waxa uu leeyahay cadiy bni xaatib aطaa'i ayaa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam nebigu u soo galay u yimid nasaara ayuu ahaa waa soo islaamay saliib baa marka qoorta ugu jirayoo baalkan saliibkaa oo sanamkaa oo waxa weeye nasaarada ay qaadato karooska oo ay caabudeen ayaa waxa weye qoorta uu ku watay kaasuu nebigu wuxuu ku yidhi idrax tuur waxa weeye waxaan aad wadatid oo sanamkan waxa weeye cankal wathan watankan sanamkan aa wadatid iska turniyo kabacdi wuxuu yidhi cadi ibnu xaatim marka nebigu wuxuu akhriyey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah ilaa aakhir aaya markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuul allah lam yacbuduuhum ma ay caabudin oo ruubaantii iyo axbaartii lama caabudin markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam balaa waxa ay samayn jireen buu yidhi waxay u xalaalayn jireen wixii allah uu xarimay alaysa yuxilluuna mima xarama allah wixii allah xarimay miyaynan u xalaalayn jirin oo marka ayna ku raaci jirin wa yuxarimuuna mima axalla allah wixii allah uu xalaaleeyeyna intay ka xarimaan bay ku raaci jireen fa qaala markaasuu cadiy wuxuu yidhi bala nacam haa alla yala taa way samayn jireen fi taxriim wataxliil waa lagu raaci jiray fa qaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi markaa fa tilka cibaadatuhum wa kuwaas cibaadaday caabudeen taas waa ha fa tilka cibaadatuhum taas weeye cibaadada ay caabudeen iyaahum culummadoodii iyo rubaantoodii taasay ku caabudeen haddaba marka culummadu waxay yidhaahdeen arrintaa markay sharaxayaan waxa weeye cibaadadu ma aha in qofka loo sujuudo keliya ama loo tukado maya daacay noqotaa oo haddii lagu adeeco wax allah uu xarimay intuu kuu xalaaleeyo lagu adeeco waad caabuddo rabbi baad ka dhigatay wax allah uu xarimay hadduu wax allah uu xalaaleeyey hadduu kaa xarimo oo aad ku raacdidna rabbi baad ka dhigatay waayo altaxliil wataxriim ilaahay baa iska leh marka waxaa la yidhaahdaa shirku daaca daacadii ay adeecayeen oo waxaan ilaahay jidaynin ay ku adeecayeen ayay shirki noqotay oo ku sameeyeen marka haddaad qofka macsi ku adeecdid waa shirkigaasi noqonaysa waxau yidhaahdaa sheikh islaam ibnu temiya markuu kala saarayo minhaaju sunna haddii ay ictiqaad ku adeecaan oo matalan culummadoodii baa waxay yidhaahdeen wax ilaahay xarimay waa xalaal oo xalaaleeyey hadday markay ictiqaadaan inay waxaanay xalaal tahay oo culummadoodii u xalaalaysay oo yidhahdaan culummadayda noo xalaalaysay waa shirki waana ku gaaloobayaanoo waa mukhrij can ilmilla waa lagu gaaloobayaa haddii laakiin ay macsiye ahaan u sameeyaan oo ay yidhaahdaan waxaani waa xaaraam laakiin hawadooda ay iska raaceen waxay noqonaysaa markaa macaasidii kabaa'irtii bay noqonaysaa matalan hadda dadka islaamkaaba way ku dhacdaa dad baad arkaysaa wuxuu ku leeyahay ribadan maanta aan qaadanayo sheekh hebel baa ii xalaaleeyey haddaad aamintid inuu sheekh hebel wax kuu xalaalayn karo oo fadwadihiisu ay wax kuu xalaalayn kartay haddaad aamintid wax ilaahay xarimay oo macluum min addiini bidaruura ah waayo ribada ilaahay baa xarimay waad ku gaaloobaysaa laakiin haddii aad itibaacul hawa u samaysid oo waxa weeye aad adigoo og inay xaaraam tahay aad samaysid de waxay la mid tahay qof isagoo og sinadu inay xaaraam tahay sinaystay kuma gaaloobaya hadduunan ictiqaad la imaan laakiin waa min alkabaa'ir oo naar baa lagu galaa taas ayay culammadu marka u kala saareen marka iyagana labadaasaa loo kala saarayaa baaley qaarna waa ku gaaloobeen oo shirki bay ku dhaceenoo waxa weeye daacati ayay shirka ku sameeyeen ictiqaadkii way ictiqaadeen marka waxa lagu gaaloobaya waa ictiqaadka wey marka lama ogola allah subxaana wa tacaala baa iskale axkaamta iyo sharciga iyo wuxuu sharciyeynayo am lahum shurakaau sharcuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illah waatu yidhi allah cid wax kuu sharciyeyn karta ma jirto haddaan allah subxaana wa tacaala kuu sharciyeyn cid kale wax kuu sharciyeyn karta ma jirto xataa nebi maxamed kuuma sharciyeyn karo waxaa ilaahay sharciyeyn waxyi min allahba wax ku sharciyeynayey taasay marka aayaddu radiyeysaa marka qofka muslimkaa waa inuu ilaahay adeeco uunan cidna ku adeecin wax macsiya waa inuu iska ilaaliyo ayaa la rabaa aayadda labaad oo shiikhu aayadda afraad oo shiikhu uu deliishaday waxa weeye waa fi suurati albaqara qowluhu tacaala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس وحا كمد ضدكي أي بعض الناس قا- قيب ضدكي كمد وي من روح با كمد يتخذ يلنا إياه أندادا صنميا أيو يلنا إياه وحو إلهي لسم أيوه ومن الناس من يتخذ أندادا أيو سميسانيا oo waxa weeye andaad waa jamcu niddin nidkuna waxa weeye waa ashabiih walmithl ayaa laga wadaa waxay ilaahay la simayaan ayay samaysanayaan min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi ilaahay ka sokow ayay samaysanayaan andaadan cibaaday siinayaan marka nidka waa nebiguna waa fasiray calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa inaga nahayey oo fi suurati albaqara bilowgeeda falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun nidku marka waa la sinaad weeye fulaan niddu fulaan haddaad ahdid hebel buu la mid yahay weed la simaysaa waa isku mid weye marka allah bay xagga cibaadadii ilaahay wax la mida ma jirte ma jiree cibaadadii bay la simayaan oo waxaana way caabudayaan ilaahna way caabudayaan oo cibaadadii ilaah bay siinayaan oo maxabadiibay ilaahayna jeclaanayaan waxaana waa jeclaanayaan nebiguna xadiidkii saxiixiinka oo cabdullahi bni mascuud markuu weydiiyey ayu dembi acdam wuxuu ku yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka idan waa gaalnimo markaa waa kufri waa khatar wey wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xubbi illaah yuxibuunahum way jeclaanayaan andaadaas ka xubbi illaah halkaana marka laba tafsiir ku jiraan xubbi waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi ka xubbi illaah xubbi illaah marka qaar culimmada waxay yidhaahdeen كحب الله أي كحب المؤمنين مؤمنين تسي أجعليهين الله أي قالدين السنم يضوض أجعلانيا مركا محال السمية حبك قالدو أندادو ذا أجعليهين إيو حبك مؤمنين تو أي إلهي أجعليهين أي الله السمية اللي اسكو شبهية مركاسو هادنا إلهي كسير رديو وحويري waladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah kuwa mu'miniintaa xubbigoodu sii weyn yahoo sii daran yahay oo aad ilaahay usii jecel oo marka halkan faacilkii waxaa laga dhigay mu'miniintii ka xubbi lmu'miniina allah xubbi waa master masterka marka faacilkii baa la gooyey waxaa loo idaafeeyey mafcuulkii oo lafdu jalaalaha ayaa yaala mowdicu nasbi ka xubbi illaah markaa ka xubi lmu'miniin allah culummada qaar baa halkaa maray oo tafsiirkaas ayay mariyeen qaarna waxay yidhaahdeen waxa weeye yuxibuunahum way jeclaanayaan sanamyadoodii gaaladii ka xubi illaah ay sida ay ilaahayna way la jeclaanayaan ay maca xubi illaah oo macnaha maciya laga dhigaya waxa weeye marka ilaahayna waa jecel yihiin ilaahayna waa jecel yihiin sanamyadoodiina waa jecel yihiin idan shirki bay ku dhaceenoo shirkul maxaba ayay ku dhaceen markaa oo waxa weeye shirki bay ku dhaceenoo xubbigoodii ay ilaahay jeclaay waa ilaahay way jeclaayeenoo roobkay weydiisan jireenoo irsaaqaday weydiisan jireenoo isagaa na abuurayoo na irsaaqay dhahayeen oo wuxuun jacayle bay ilaahay u hayeen haddana sanamyadoodana waa jeclaayeen idan waa simeen marka ilaahay iyo sanamyadii bay xagga xubbiga ku simeen xubbiguna waa cibaado xubbigu laba u qaybsamaa xubu alcibaada wa xubu aabiica xubu lcibaada waxa weeye inaad ilaahay jeclaatid waa cibaado waayo wuu ku abuuray isagaa ku abuurtay addoonkiisii baata wixii ilaahay ka soo harayna haddaad jeclaanaysid ilaahay dartii baa loo jeclaanaya haa xadiidkii saxiixa nabi saxiixeynka waxa uu ku yidhi waxa weeye qofka mu'minkaa halaathu man kunna fiihi wajada xalaawat aliimaan maxaa ugu horreeyey an yakuuna allah wa rasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma cid walba inuu ilaahay ka jeclaada iyo rasuulka kabacdi ba nabigu wuxuu yidhi wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah idan marka wixii ilaahay ka soo haray haddaad jeclaanaysid waxaa loo jeclaanayaa ilaahay darti oo hadda markaan rasuulka jeclaanayno waxaan u jeclaanaynaa ilaahay darti mu'miniinta ilaahay darti malaa'igta ilaahay darti saasaa marka ilaahay darti waa loo jeclaanaya waa xadiidkii uu nebigu yidhi alxubu fi llaahi walbuqdu fi llaahi awthaqu cura aliimaan alxubu fi llahi walbuqdu fi llah idan iimaankii bay ka mid tahay in wixii makhluuqa oo la jeclaanayo ilaahay darti loo jeclaado xadiid kale oo saxiixa nebigu wuxuu tilmaamay idaa axaba allaahu alcabda hadduu addoon ilaahay jeclaado naadaa jibriil jibriil buu u dhawaaqaa markaasuu wuxuu ku yidhaahdaa innii uxibu fulaanan hebel baan jeclahaye jeclow jibriil baa jeclaada jibriilna malaa'igtu wuxuu yidhaahdaa hebel ilaahay baa jecela jeclaada dhulkaa loo soo dejiyaa wixii ilaahay jeceloo dhan baa jeclaada idan marka xubbigii laba u qaybsamay xubu cibaada ayaanu laba u qaybinaynaa waa ilaahay in la jeclaado oon cidna lala simin oo waa cibaado waayo ilaahay shirki ma ogola wixii ilaahay ka soo harana haddaad jeclaanaysid ilaahay dartii baa u jeclaanaysaa iyo diinta say ugu taagan yihiin iyo taqwadooda ayaa ku jeclaanaysa iyagu saa ma samaynee waxay simeen ilaahay jacaylkii ay jeclaayeen iyo sanamyadoodii amaa xubbiga dabiiciga ah qofku inuu reerkiisa jecel yaayo ilmihiisa jecel yaayo waaridkii jecel taa waa xubu dabiica la yidhahda ha xubu dabiica la yihahda taasi wax dhibaataa male idan marka labadaa tafsiirba culummadu waa mariyeen in la yidhaahdo wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah yuxibuunahum sanamyadoodii bay jecel yihiin alxamdu lilah ka xub illaahi ay ka xub lmu'miniina allah in tafsiirkaa la mariyo oo faacilka muminiinta laga dhigo oo markaa xubbigoo dhan baa loo iyagu ilaahay maba jeclaa laleeyahy ee waxaa isku mida sanamyadooda say u jecel yihiin iyo muminiintu say ilaahay u jecel yihiin haddana waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah ama la yidhaahdo yuxibuunahum sanamyadooday jecel yihiin ka xub illaahi ay maca xub illaahi ilaahay bay la jeclaanayaan oo shirki bay sameeyeen oo sanamyadoodii jacaylkii bay wax ka siiyeen taa la yidhahda waladiina aamanu ashad xuban lilah kabacdi ilaahay sii tilmaamay intaas shiikhu ka soo qaatay mawdici shaahidka allah baa sii tilmaamay markaa waxa uu yidhi walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica wa ana allaha shadiid alcadaab id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina ittabacuu wa ra'w alcadaab wa taqaطacat bihim alasbaab waa marka aakhiro la tago kuwii shirkiga samaynayey dhibaatada ku dhacaysa beentii ay isku jeclaadeen iyo wixii oo dhan wataqadacat bihim alasbaab ay macnaha mawadadii sida cabdullahi bn cabaas ku fasiray ay go'ayso been beentii adduunka la isku jeclaaday waa dhammaanaysaa waxaa haraya waxa weeye ana alquwata lilahi jamiica aakhira cid kaloo awoodle ma jirto aakhira la iskeenayaa qof walbow maanta adduunka intaad joogtid baad awood haysataa xorriyad haysataa waqti haysataa waxa weeye ilaahay ka baq alyowma camalun walaa xisaab maanta camal baa laguu diray lagula xisaabtaymayo waqadan xisaabun walaa camal birrina waxa weeye waa xisaab camal ma jiro idan marka aayaddaana daliil waxay u tahay tafsiiru tawxiid wa shahaadati an laa ilaaha ila allah waayo waxaa la rabaa inaadan ilaahay cidna la jeclaan ood ilaahay keligii xubbigiisa aad u gaaryeeshid waayo xubbigu waa cibaado cibaadana ilaahay keliya iskale marka insha allahu tabaaraka watacaala xadiidka uu shiiku keenana gaar baan u sharaxaynaa aayadahana intaas ayaan uga gudbaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin